Waxaa jira haween badan oo ku nool magaalada Jowhar kuwaas oo ka ganacsada dalagyada ka soo baxa dhul beereedka gobolka Shabeellaha Dhexe balse ay saameyn ku yeeshatay isbeddelka cimilada. Waxaa hoos u dhac laga dareemayaa ganacsiga suuqa lagu iibiyo dalagyada kala duwan ee ka soo baxa dhul beereedka magaalada Jowhar, sida Radio Ssnai u sheegeen qaar ka mid ah haweenka iibiya dalagga.
Waxaan iibiyaa galeyda, bariiska, beecyarada waxaa keentay roob yarida, sidoo kale fasahaada, wixii oo dhan nuuqaal dalag iibinaynayaa sasqaal asnuu noqday. Walahi ganacsigeenu maanta waxaa waaye shal dada suuq soo geli jiray safar imaajir maanta wax safar anoo imaanayo malaha. Wadamankii buuq badanaa kasoo baxay, fasahaado badanaa dhacay, roob yariyaa dhacday. Suuqa walaahi wax maanta lagu haayo oo ay yaraatee malaha. Ganacsigeenu hoos u dhac waxaa ku keenay isla roob aa di'i jira hada roob ma da'o fasahaada way badatay webiga hoos buu usii dhacoyaa shalay waxaa noo soo geli jiray tuulooyinka dalag naga soo geli jiray hadda wax tuulooyinka dalag naga soo galooyo malaha webiga hoos u dhac baa jiro roob maanta maba di'inbo sida oo loo wada jeedo walaahi wixii magaalada yaaliyo dalag oo maanta oo tuulooyin oo soo gala ama baadiyin aan soo galaayo malaha maanta dhan saa u fadhiisid lix koomba todoba koomba bes lagaa beeganaa galeed badnaanteed si usoo xareysi usoo bixis waa sii xareynaylee wax suuqa soo galaayo mala tuulin oo imaanayo ama wax oo ku imaanayo malaha isal dad safar ah noo imaajir tuulooyinka baadiyaha naaga imaajir fatahaataa dhaceen fasahaata iyadoo dhaceen beerihii way go-een meel hadda oo qudaar lagu tacbaayo male saas awgeeda ay ku dhacday qudaar la-aanta sababtoo anaga meeshaan caanahaynaa ilmaha aaga raadsanaa ilaahay kuwa ma darnaadee nolosheenaan ka maareenaa saas darteed anaga dhibaataa wuu aragnaa suuqyarada iyo qudaarta wallaahi waxaa keeni karto suuqii qudaartii qaali waaye qudaar hadda ma la gooyi kara markay suuqa qudaar soo galaysa iyo marka kalena isku hal ma ahan saas darteeda aa keenta suuq xumada qudaar saas u tiro badan ma jirto sida ebel ay qudaartu u taala hadda ma u taala sababta waxay tahay beeraha hadda meeshii doomaayiga ahaa wixii lagu abuurayaa soo galowaa maahine wax hadda beer oo lagu tacabi noogu weyn waxay tahay qudaartii dadkii tuulooyinka ma imaanayaan waxaan ka codsanaa mas-uuliyiinta hirshabeelle inay fasahaado markay dhacdo nala garab qabto markay fatahaad jirinna nala garab qabto sababtoo ah fasahaad markay dhacdo beerihii way go-ayaan meelaha laga kala shaqaysta ma lahan meelaha fatahaadka in la xirxiro sidoo ay mar kale ay fatahaada usoo laabanin sanad weliba fatahaadaha webiga shabeelle iyo abaarta waxa ay saameyn ku yeeshataa ganacsiga xoolo dhaqatada iyo beeraleyda gobolkan shabeellaha dhexe